alxamdu لlaahi rab اlcaalamiin wالsalaatu waلsalaamu عalىa rasuuli اllah wعalى aalihi waصaxbihi ajmaciin wabacd qaala اlmualif raximah اllah baabu اlmansuubaati min alasmaa baabuu yahay asmaadii la nasbinayay ay haadaa baabu alasmaa ay haadaa baabu اlmansuubaati min alasmaa kani waa baabkii looga hadlayey asmaadii la nasbinayay almansuubaatu mansuubaatku khamsata cashara waa shan iyo toban asmaada la nasbiyo waa shan iyo toban ismi weeye wa hiya iyaduna almafcuulu bihi mafcuulu bihi weeye wa minhu waxaa ka mid a mafcuulu bihiga almunaada munaada ka mid ah kamaa sayaati bayaanuh sida markaa caddayntiisu ay imaan doonto walmasderu masder baa ka mid ah wayusama waxaa lagu magacaaba masderka almafcuul almuطlaq magacaasuu leeyahy wadarfu zamaan ayaa ka mid ah wadarfu makaan ayaa ka mid ah wayusama waxaa lagu magacaabaa labadaas mafcuula fiihi laba mafcuulu fiihi baa lagu magacaabaa oo mid kastoo ka mid a mafcuulu fiihi baa la ohanaya walmafcuulu liajlihi baa ka mid ah walmafcuulu macahu baa ka mid ah walmushabahu bilmafcuuli bih mafcuulu bihi kii lagu shabahay ayaa ka mid ah walxaalu xaal baa ka mid ah watamiizu tamiiz baa ka mid ah walmustathnaa mustathnaa ka mid ah wa khabaru kaana wa akhawaatiha kaanii walaalaheed khabarkooda ka mid ah wa khabaru xuruufi almushabahati bileysa xuruuftii leyse lagu shabahay khabarkooda ka mid ah wa khabaru afcaal muqaaraba afcaal muqaaraba khabarkooda ka mid ah wasmu ina ina ismigeeda ka mid ah wa akhawaatiha iyo ina walaalaheed ismigooda wasmu laa laa ismigeedaa ka mid a alati laadaasoo linafyi ljinsi loo keenay in markaa jinsi dhan lagu nafiyo wataabicu baa ka mid ah kii raacayay lilmansuubi kii la nasbiyey wa huwa taabicaasi arbacatu ashyaa afar shay weye kamaa taqadama sidii soo hormartayba wuxuu ka soo baxay sheekhu raximah llahu tacaala almarfuucaatu min alasmaa asmaadii la rafcinayay buu ka soo baxay halkan wuxuu ka bilaabayaa marka almansuubaatu min alasmaa asmaadii la nasbinaya ayuu ka bilaabayaa kadib uu sheegi doonaa almajruuraatu min alasmaa asmaadii markaasi la jarayay marka halkan wuxuu kaga waramayaa mansuubaadkii wuxuu inoo sheegay asmaada la nasbiyo inay yihiin shan iyo toban ismi inay yihiin shan iyo toban ismi inay yihiin ayuu sheekhu inoo sheegay shan iyo tobankaasi waxay ku soo baxayaan mafcuulo bihiga marka la tiriyo keligiis oo markaa munaaduhu aan gaar loo tirin maxaa yeele munaaduhu waa qismu min almafcuuli bihi marka mafcuul bihi baa akow noqonaya masderkiina labuu noqonaya ayib magacaa asagaa leh almafcuul mulaq asagaa leh mafcuul mulaqna waxaa loo leeyahay mutlaqun can ataqyiid wax qeyda lama socdo kuwa kale qeyd baa la socda mafcuulun fiihi liajlihi macahu bihi lakin asagu wax taqyiida lama socdo waxba laguma qeydin marka waa muطlaqu can ataqyiid taqyiidkii qeydkii ayaa laga sii daayey marka mafcuul bihi baa awal noqonaya haanina waxaa noqonaya masderkii darfu zamaan iyo darfu makaan mid baa laga soo qaadayaa inay isku mid yihiin magacaas khilaafo labado daraf baa laisku yihahdaa saddex bay saa ku noqonayaan mafcuulu liajlihi afar buu noqonaya mafcuul macahuna shan buu saa ku noqonaya almushabahu bilmafcuuli bih ayaa lix ah almushabahu bilmafcuuli bihi waa ismiga ay markaasi asifatu lmushabiha ay nasbinayso ba waxaa la yidhaahdaa mushabahu bilmafcuuli bih zaydun xasanu wajhahu zaydun xasanu wajhahu ismiga wajhahu waxaa la yidhaahdaa mansuubun yani waxaa lagu nasbiyey inuu yahay mafcuul bihi in lagu shabahay zaydun xasanu wajhahu mafcuul bihi toosa maahan waxaa lagu shabahaya mafcuul bihi baa lagu shabahayaa marka lix buu saa ku noqonaya xaal iyo tamyiiz marka lagu daro sideed bay noqonayaan mustatnihii sagaal ayuu noqonayaa khabaru kaana akhwaatiha toban bay saa ku noqonayaan khabaru xuruuf mushabaha iyo khabaru afcaal muqaaraba iyo ismu ina iyo ismu laa iyo ataabic intaas marka lagu darana shan ayay saa ku noqonayaan shan iyo tobankaas ayaa waxaa loo yaqaanaa almansuubaatu min alasmaa asmaadii markaa la nasbinayay شhan iyo tobanka inay yihiinna waxaa lagu ogaaday bilistiqraac tatabuc iyo dabagal markii la sameeyey ee waxaa la soo ogaaday asmaada la nasbiyo inay yihiin shan iyo tobankaas ayaa markaa lasoo taxqiijiyey ayib haddii laakiin labada daraf la kala tiriyo oo mid kastaba gaar loo tiriyo munaadaha gaar loo tiriyo ayib intaas marka way ka badanayaan tawaabicda midba gaar loo tiriyo oo yani markaasi bedelkii iyo tawkiidkii nactiga iyo cadafka midba gaar loo tiriyo markaa way ka badanayaan lakiin qaabka hadda aan sheegnay marka loo tiriyo shan iyo toban ayay markaa isugu imaanayaan marka inta kale wada macruuf waa la garanayaa mafcuulu bihi isaga ka warrami doona baabka koobaad buu kaga warrami doonaa munaadaha ayuu ku xujin doonaa mafcuulu bihiga ayuu ka warramayaa qaybo ka mida mafcuulu bihiga oo ishtiqaal iyo munaada ayuu ka warrami doonaa kadibna kuwa kale ayuu ka warrami doonaa marka mid kastaba baabkiisa ayaan ku arki doonaa insha allah baab lmafcuuli bihi mafcuulu bihi baabkiisa haadaa maxaluh wa mabxahuhu meeshii yani maxalkiisii iyo makaankii looga warramaya waa halkan wa huwa mafcuulu bihigu alismu ismu weeye aladii ismigaasoo yaqacu calayhi ficlu ficilku uu ku duldhacay naxu darabtu zaydan darabtu zaydan qaar ka mida kuwan waan soo marnay oo khabaru yani markaasi yani khabaru kaana akhawaatiha iyo khabaru afcaal muqaaraba khabaru alxuruuf almushabaha bilaysa ismu ina ismu laa kuwa waa soo aragnay marka intii aanan soo arag ayuu sheekh marka ka warrami doonaa insha allahu tacaala baab mafcuul bihi wa huwa mafcuul bihigu alismu ismu weye aladii ismigaasoo yaqacu calayhi uu ku duldhacayo alficlu ficilka ku duldhacaya naxu darabtu zaydan zayd baan garaaci wey wa rakibtu lfarasa faraskii ayaan fuulay weyan koray ayib wataqu llaha weeyaan yuqiimuuna asalaa weye wa huwa mafcuulu bihigu calaa qismayni laba qaybood weeye daahirin mid daahir ah wa mudmarin iyo mid damiir ah fadaahiru daahirku maa taqadama dikruh waa kii uu soo hormaray sheegitaankiisu walmudmaru qismaani mudmarku laba qaybood weeye muttasilun mid mutasilah naxu akramanii wa akhwaatihi wa munfasilun iyo mid munfasilah naxu iyaaya wa akhwaatihi waqad taqadama dalika fii fasl mudmar ayuu kusoo hormaray arrinkaas halkan wuxuu ka bilaabayaa sheekhu raximah llah mansuubaadka kii koobaad oo ah mafcuulu bihi mafaaciishuna waa shan sida la yaqaano mafaaciil waa shan wey mafaaciiluhum ratib fasadir bimulaqin wahanni bihi fiihi lahu macahu qad kamal taquulu darabtu darba zayda bisawtihi nahaara huna taadiibahu wamra'an nakal wuxuu leeyahay mafaaciishoodu yani naxwiyiintu mafaaciisha ay ka waramaan ratib tartiibi fasadir bimulaqin mafcuul mulaq ku bilow wathani bihi waxaad ku xujisaa mafcuulu bihi ayib fiihi mafcuulun fiihi ku xuji lahu mafcuulun lahu mafcuul liajlihi ku xuji macahu mafcuul macahu ku xuji shantaas waa mafaaciishi weeye mihaaladooda taquulu darabtu darba taquulu darabtu addarba darbigaas mafcuul mulaqii weeye ama masderkii weeye zaydan mafcuulu bihigii weeye taquulu darabtu darba zaydan bisawtihi mafcuulu bihi laftiisi wey laakiin xarfu jar ayaa markaasi ayuu yani ficilka ugu tacadilay ku gaaraya zaydan bisawtihi nahaaran waa mafcuulun fiihigii weeye taadiibahu mafcuulun liajlihi weeye wamra'an mafcuul macahugii weeyaan marka mafaaciishu waa shantaas weeye mafaaciisha waxaa ugu asalsan almafcuul mulaq laakiin xagga isticmaalka waxaa ugu isticmaal badan almafcuulu bihi ayaa ugu isticmaal badan saasuu marka sheekhu usoo hormariyey likahrati isticmaalih ayaa markaas loo soo hormariyey wuxuu sheekhu yii wabadaأa biha almusanifu liأnaha اlaصl wغayruha maxmuul عalayh wabadaأa biha bاlmafcuuli bih liأnahu axwaju ilى اcraab اltibaasi bاlfaacil liأnahu akharu isticmaala waxaa loogu soo hormariyey mafcuulu bihi waxaa u baahan icraabta liأnahu axwaju ilى اcraab اltibaasi bاlfaacili faacilka ayuu ku dheehan yahay wliأnahu akharu isticmaala xagga isticmaalkana asagaa u badan mafaaciisha xagga isticmaalka asagaa ugu badan yani marka laakiin asaalatan midka ugu asalsan mafcuul mulaqa weeye wuxuu tacriifiyey sheekhu almafcuulu bihi ayuu inoo sheegay tacriifkiisa xagga luqada inooma sheegin xagga luqada waxaa la yihahdaa man waqaca calayhi اlficlu mafcuulu bihi waxaa la yihahdaa man waqaca calayhi alficlu waa cidda ficilku ay ku duldhacayso ayaa la yidhahdaa mafcuulu bihi ku duldhaca uu ku duldhacayo ficilku ha ahaato mid xisi ah mid xisi ah oo xawaasta lagu ogaanayo ha noqoto mid maxsuus ah oo xawaasta lagu ogaanayo ha noqoto sida darabtu zaydan darabtu zaydan zaydan waqaca calayhi darbu darbigii baa ku duldhacay wuxuuna ugu duldhacay xisan oo adiga arkaya ninkaas marka nabarka lagu dhufanayo adiga ujeeda ishadaad ku arkaysaa marka waa xisan man waqaca calayhi اlficlu xisan waxaa la mid ah darabtu camran darabtu caliya dhamaan waa yaqacu calayhi اlficlu xisan kadalika waxaa la mid ah inuu markaasi ficilka ku duldhaco macnawiyan si macnawi ah man waqaca calayhi اlficlu xisa aw macnawiya macnawigu waa sida tacalamtu masala tacalamtu almas'alata mas'aladii baan bartay mas'aladii ayaan bartay tacalumku marka aada masalada baratay tacalumku wuxuu ku dullacayaa mas'alada laakiin shay maxsuusoo la arkayo maahan waa shay macnawi ah caqli ahaan lagu garanayo ficilkan tacalumka inuu ku duldhacayo mas'aladan waa shay caqli ahaan iyo macno ahaan loo garanayo shay laakiin xis ahaan aada u garanaysid maaha waxaa la mid ah labada miaal oo markaasi dambe wاtaqu اllaha wayuqiimuuna الصalaa yuqiimuuna الصalaa yuqiimuuna الصalaa ama aqiimu الصalaa sida nusa qaar ay qorayaan aqiimu الصalaa lafdigaas allah iyo lafdigaas الصalaa yaqacu calayhima alficlu laakiin macnan macno ahaan ayuu ugu duldhacayaa ismiga lafdiga allah haddii uu dhaco mowdic mafcuulu bihi hadduu dhaco culimadu waxay ku isilaaxeen inaan la oran mafcuulu bihi ta'aduban in la yidhaahdo ismun mansuubun cala atacdiim sidaas ayaa markaasi macruuf ah ismun mansuubun cala atacdiim lanna mafcuulu bihi waa kii falkan lagu sameeyey wey kii falkani uu ku duldhacay oo lagu sameeyey ayuu noqonaya mafcuulu bihi marka in la yidhahdo ilaah baa mafcuulu bihi ah oo fal lagu sameeyey arinkaas waa laga adabsanayaa marka taaduban baa waxay yihahdaa culimadu waa inuu qofku carabkiisa ka ilaaliyaa is asmaa ullahi hadday dhacdo mawdic mafcuulu bihi in la yihahdo mafcuulu bihi in laga ilaaliyo la yihahdo ismun mansuubun cala tacdiim saas ayaa markaasi isilaax ahaan culimadu ay isticmaalaan afarta mithaal darabtu zaydan warakibtu lfaras labada hore waa zayd iyo alfaras waqaca calayhima alficlu xisan ficilka baa ku dul dhacay labada dambe wاtaqu اllaha allah iyo asalaana waqaca calayhima alficlu laakiin macnan macno ahaan ayuu markaas ugu dul dhacay markuu sheekhu ina leeyahay xagga isilaaxa markuu tacriifinaya wuxuu yihi kaasi waa xagga luqada xagga isilaaxa alsmu ayuu ku tacriif alsm ism marka la leeyahy waxaa baxaya ficilkii iyo xarafkii labaduba way baxayaan ismigaas waxaa soo gudagelaya ismigii sariixa la ohan jiray zaydan muxamadan caliyan waxaa kaloo soo gudagelaya kii muawalka ahaa ismigii muawalka muawalka waxaa weeye xuruuf ulmasaadir iyo waxa ka dambeeya waxa laga soo dhalaaliyo ayaa waxaa loo yaqaan ismi muawal wa an tasuumuu waxaa laga soo xarirayaa masdar sawm ayaa noqonaya sawm ayaa kasoo baxaya sawmkaa ismi sariixa maahan waa ism muawal ah an taquumuu qiyaam baa ka soo baxaya an tajlisuu juluus baa ka soo baxaya an taktubuu kitaabaa kasoo baxaysa sowaadix maaha an taqra'uu qiraa'a kasoo baxaysa masdarkaasi waxay u yaqaanaan muawal bay u yaqaanaan sariix maaha marka ismiga waxaa loo qaybinayaa marna wuxuu noqonayaa sariix waa ka badan marna wuxuu noqonayaa muawal marka alismu marka laleeyahay ficil iyo xaraf way ku baxayaan wuxuuna shamlisanayaa ismigii markaasi sariixa ahaa iyo ismigii muawalka labaduba wuu shamlisanayaa marka la yihahdo aladii yaqacu calayhi ficluna waxaa baxaya dhammaan mafaaciishii kale ayaa baxaya marka la yidhahdo aladii yaqacu calayhi alficlu dhammaan waxaa baxaya mafaaciishii kale ayaa baxaya marka laleeyahy wuu ku duldhacaya yaqacu calayhi alficlu ficilka baa ku duldhacaya marka laleeyahay wuquucu lficligaasi waxaa loo jeedaa yani tacaluq baa ka dhexaynaya tacaluq ayaa ka dhexaynaya yani ficilkii iyo ismigan ayaa waxaa ka dhexaynaysa calaaqo ayaa ka dhexaynaysa sheekhu inooma sheegin yaa nasbinaya ficilkii waxaa nasbinayaa waxaa weeyaan ficil ama waxyaalihii sida ficilku camal fali jiray ayaa markaasi nasbinaya wuxuu sheikhu inoo sheegay inuu qaybsamayo inuu qaybsamayo oo laba qaybood u qaybsamayo labada qaybood oo kale ah daahir iyo damiir ismiga daahira waa la garanaya waa ismigaas magaca caadiga wey daahir mudmarna waa magacuyaalkii wey magacuyaalkii weeyaan daahirku waa misaalada uu soo sheegay zaydan darabtu zayda rakibtu lfarasa itaqu llaha wayuqiimuuna asalaa marka asalaa iyo allah iyo alfaras iyo zaydan afartuba waa asmaa daahira waa ismi muuqda ayib mudmarkii baa soo haray mudmar waa magacuyaal somaaliga waa la isticmaalaa magac caadiya iyo magacuyaal marka mudmarku magacuyaal weeye magacuyaalkaasa laba u qaybsamaya mid mutasila oo caamilkiisa ku lamaan iyo mid munfasila oo caamilkiisa laga jaray midka mutasilkaa waa sida akramanii waa labiyo tobanka hore aan usoo marnay damayrka usoo marnay akramanii wa akramanaa labadaas waxay noqonayaan mutakalim shanna waxay noqonayaan mukhaatabo akramaka akramaki akramakuma akramakum akramakuna shanna waxay noqonayaan ghaa'ib akramahu akramaha akramahuma akramahum akramahuna marka akramaka akramaki akramakuma akramakum akramakuna shanta waa mukhaaab akramahu akramaha akramahuma akramahum akramahunana waa ghaa'ib labana waa mutakalim akramanii wa akramanaa labadaas waxay noqonayaan mutakalim bay noqonayaan labiyo tobankaas waa damiiru mutasilu fii maxali nasbi mafcuulu bihi damiir dhammaantii waa mebni oo mid mucraba kuma jiro sababtan waxay tahay horean usoo aragnay damiirka waxaa binaha u keenay inuu xaraf shabahay xagga dhigaalka iyo wadcigana uu ka shabahay dhammaantiin marka wada mebni buu noqonaya ayib waxaa jira qeyb munfasila damiirkii qeybta munfasilka waa labiyo toban iyaaya wa akhwaatihi buu ina yihi iyaaya wa akhwaatihi iyaaya waa damiir munfasil ah oo markaasi mutakalim ah waxaad ku daraysaa iyana iyana baad ku daraysaa iyana ayaad ku daraysaa labadaas waa mutakalim iyaaya iyo iyana shanna waa mukhaaabo iyaaka iyaaki iyaakuma iyaakum iyaakuna shanna waa qaaibo iyaahu iyaha iyaahuma iyaahum iyaahuna waa damiir munfasila kii horena wuxuu ahaa mutasil ayuu ahaa mutasilu bicaamilihi wa munfasilu can caamilihi ayuu markaasi u qeybsamayaa marka guud ahaan iyo markaa intuu sheekhu inoo tilmaamay intaasay noqonaysaa wuxuu sheekhu yihi raximah llah wahuwa mafcuulu bihigu alismu ismu weeyi aladii ismigaasoo yaqacu calayhi uu ku duldhacayo alficlu ficilka baa ku duldhacaya wuquucu ficli calayhina waxaa loo jeedaa tacaluquhu bihi min gayri waasitati xarfin waxaa weye inuu ku tacaluqo asagoon xaraf usii maraynin ficilkii baa ku tacaluqaya ismigan asagoon xaraf usoo usoo maraynin bxayu laa yucqalu ficlu biduunihi ficilkii lama fahmayo la-aantii tacaluqaasi ha noqdo min xayu alihbaat ama ha noqdo min xayu annafyu in loo sugayo laleeyahay shaygani shaygan ku tacaluqaa min xayu ihbaat iyo in laleeyahy shaygan shaygan ku tacaluqaa lakin calaa sabiili nafyi calaa sabiil ihbaat waa sida darabtu zaydan darabtu zaydan zaydkaasi waa ismi ficilkan daraba uu ku tacaluqayo tacaluqana waxaa loo jeedaa ficilkii baa toos yani markaas u gaaraya biduuni waasita wax waasito usii marayana ma ay jirto calaa sabiil ihbaat weeyaano darabtu zaydan waad sugaysaa zayd inuu darbi ku duldhacay nafyi haddaad geliso tirada lam adrib zaydanna waxaa weeye ficilkan daraba ah wuxuu ku tacaluqay ismigaas tacaluqana waxaa loo jeedaa yani waxa uu ku duldhacaya duldhacana waxaa loo jeedaa uu ku tacaluqaya asagoon xaraf usii maraynin maxaa yeelay macnihiisi ma waadix ma noqonayo ilaa la sheego lam adrib haddaad iska tirado lam adrib ma garaacin maxaadan garaacin weli ma cadda laakiin markaad tirado lam adrib zaydan ayuu macnihii waadix noqonaya markaasuu macnihii waadix noqonaya lakin waa calaa sabiili nafyi tacaluqaasi waa calaa sabiili nafyi waa laga nafyinaya waa laga nafyinaya marka kaasuu noqonaya naxw darabtu zaydan warakibtu faras wtaqu llaha marka darabtu ficlu wa faacil zaydan mafcuulu bihi rakibtu faras rakibtu ficlu wa faacil alfaras mafcuulu bihi wtaqu llaha itaqu waa ficl amar mabniyu ala xadfi calaa xadfi nuun wowguna waa faacilkii allahna isman mansuuba cala taciim yuqiimuuna salaa yuqiimuuna ficl mudaaric marfuuc calaamati rafci hubuut nuun oguna waa faacilki asalana mafcuul ayay noqonaysaa wa huwa ismigii mafcuulka ah calaa qismayna laba qeybood weeye daahirin mid daahira magac caadi ah oo muuqda wa mudmarin iyo magacu yaal faaahiru daahirkii maa iyo ladii kii weeye taqadama dikruhu sheegitaankiis uu soo hormaray walmudmaru mudmarkiina qismaan laba qeybood weeye mutasilun mid ku lamaan bicaamilihi naxwu akramanii waakhawaatihi akramanii waakhawaatihi ayb ومنفصل mid ka soocan caamilkiisa نaxو إyاaya وأkhواaتihi وqad تqdma ذaلiك arinkaas waa hormaray في faصل الmdmr faصl mdmr ayuu kusoo hormaray markaan macaarifta kasoo waramaynay ayuu sheekhu kasoo waramay wuxuu sheekhu yihi رaximah الlahu taعaalى والأصل فiihi ay في الmafcuuل mafcuuل aصل waxaa u ah an yataأhara inuu kadib dhaco can الfaacili faacil inuu ka dambeeyo ayaa aصل ah نaxو wariثa سulaymaanu daawuuda wwaria sulaymaanu daawuuda waqad yataqadam inuu hormarana way dhici kartaa cala alfaacili faacilkii ka hormaro jawaasan iska banaani ooga hormaro oo wujuban waajib noqosho waqad yataqadamu inuu ka hormara dhici karta cala alficli ficilka inuu ka hormaro iyo walfaacili kama taqadama fi baab faacil saan kusoo aragna baabfaacil oo kale wa minhu waxaa ka mid ah maa udmira caamiluhu mid caamilkiisi la xadfi baa ka mid ah naxwu qaaluu khayra wa wujuban fii mawaadica halkan wuxuu ka warramaya sheekhu raximah اllahu tacaala axkaam uu leeyahay mafcuulu bihiga axkaamtiisa waxaa ka mid ah asal inuu leeyahay inuu ka dambeeyo faacilka walaslu fi lfaacili an yatasila walaslu fi lmafcuuli an yanfasila faacil asal wuxuu leeyahay an yatasila bicaamilihi caamilkiisa inuu ku lamaan yahay ayuu faacil asal u leeyahay walaslu fi lmafcuuli an yanfasila mafcuulna asal wuxuu leeyahay inuu ficilka ka soocan yahay oo markaasi faacilkii uu kasi dambeeyo taasaa marka asal u ah asalkaa sheekhu inoo sheegayo mar wuxuu noqonayaa jawaas mid iska banaan buu noqonayaa sida mithaalku sheekhu ina siiyey oo kale waa jawaas oo wawaritha sulaymaanu daawuud waritha waa ficil maadi sulaymaanu waa faacil daawuudna wuxuu noqonayaa mafcuulun bihi ayuu noqonayaa mar wuxuu noqonayaa dibdhacaasi inuu mafcuulku dambeeyo mid waajib ayuu noqonayaa mid waajib ah ayuu noqonaya marka waajibka noqonayo waa sida in faacilki iyo mafcuulki lakala garan waayo oo see loo kala garan waaye faacil iyo mafcuul iskuma eka marka la eego xagga xarakada isku xaraka maaha isku macnona maaha waxay isku dhehgelmi karaan labaduba markay mabni noqdaan labaduba markay mabni noqdaan waa isku dhehgelmaya ama xarakadu muqadar ay noqoto daraba haada haada haddii la yihahdo kanaa kan garaacay dee haada haada wax kala saaraya ma jiro mid kastoo haada ah saalixu lian yakuuna faacila wa saalixu lian yakuuna mafcuula marka mid kastaba meeshti waa in loo daaya lagu yaqaan daraba aladii qaama amsi aladii kharaja amsi la garan mayo keeba faacilkiya keeba mafcuulkiya marka haddii xaraka aysan jirin kala soocaysa waxay noqonaysaa in mafcuulkii la dambeysiyo wujuuban waxaa lamida in la yidhaahdo daraba muusa ciisa daraba muusa ciisa muuse ciisuu garaacay wuxuu aqbali karaa daraba ciisa muusa iyo daraba muusa ciisa mid kastaba inuu faacil yahay inuu mafcuul yahay wuu aqbali karaa maadaama labsiga uu imaanayo mid kastaba meeshiisa waa in loo daaya mafcuulku waa inuu dambeeya waa waajib markaasoo kale waayo waxa lagu kala saari karaya markaas waxay noqonaysaa kana inuu dambeeyo kana soo hormaro mid kasta booskiis in la dhigo ayuuma lagu garan karaa hadday qarina meesha taalo iyo calaamad lagu kala soocayo taas waa caadi sida ardacati suqraa ardacat suqraa alkubraa ardacad waxay nuujisay alkubraa tii weyneyd asuqraa tii yarayd bay nuujisay haddii cagsi lagu sameeyo oo la yidhahdo ardacat asuqraa alkubraa mar kastaba midda wax ficilka samaysay waa alkubrada wey qadim aw akhir ayadaa wax samaysay ayadaa wax nuujisay mar kastaba midda mafcuul ku duldhacay oo la nuujiyey waa asuqraa ama hormari ama dambeysii waxaa la mida akala muusa kumathraa muuse wuxuu cunay yani khudaarta la yihahdo kumasraha ayuu cunay ama kumasro hormar ama dib u rid laba gooroba isagaa mafcuulkiya kumasruhu xaalka noocaasoo kaleo qarino ay taalo qadim aw akhir ishkaal ma leh lakin ishkaalka wuxuu imaanayaa marka aysan meesha qarino oolin kala soocaysa meesha ma taalo qarino kala soocaysa lagu kala garto mafcuulki iyo faacilki xarakadina waa muqadar qarina meesha ma taalo xarakadina waa muqadar xaalka noocaasa mafcuulki in la dambeysiyo waajib bay noqonaysaa faacilkina lasoo hormariyo marka xaalkaas waa waajib kadalika waxaa lamid a hadii uu maxsuur noqdo sida inamaa daraba zaydu camran zayd wuxuu garaacay camrun buu garaacay marka camal wuxuu noqonaya maxsuurun fiih ayuu noqonaya xaalka noocaasa marka in dib loo dhigo maxsuurun fiih hadduu noqdo waajib ayay noqonaysaa dara inamaa daraba zaydun camran xaalkaas mafcuulka in dib loo dhigo waajib ayuu noqonaya marka asalku waa inuu dambeeyaa asal dambeyntaasi mar waxay noqonaysaa jawaazan sida mithaalka una siiyey oo carabi ahaan wuxuu aqbali karaa waritha daawuuda sulaymaanu oo sulaymaan dib loo dhigo iyo waritha sulaymaanu carabi ahaan ma diideyso wax maanico u diidaya ma jiro lakiin qur-aanku sidaa kusoo aroray ayaa markaa loola imaanaya wuxuu kaloo sheekhu sheegay raximah llahu tacaala faacilku uu ka soo hormari karo oo mafcuulka u dhex dhici karo beyna alficli waalfaacil lama u qaybsamayaa jawaazan wa wujuuban mid iska banaan yani faacilka mafcuulka baa dhexda gelaya dhexdu gelaya bayna alficli wa bayna alfaacil mar wuxuu noqonayaa jawaazan marna wuxuu noqonayaa wujuuban jawaazan waa sida daraba camran zaydun daraba camran zaydun zayd waa faacil camran mafcuul wey daraba camran zaydun marna wuxuu noqon karaa wujuuban sida marka la xasriyo kale mafcuulkii maxsuur uu noqdo oo la yihahdo inamaa daraba camran zaydun faacilkiina u noqdo maxsuurun fiihi mafcuulkiina u noqdo maxsuur in lasoo hormariyo mafcuulkii ayuu noqonayaa wuxuu kaloo sheekhu sheegay waxaa dhici kartaa inuuba soo hormaraba hadda waxaan ka warramaynay inuu dib u dhaco iyo inuu dhex galo bayna alficli walfaacil hadda wuxuu ka warramayaa inuuba ka soo hormaraba waxaa soo hormaraya mafcuulkii baa ficilkiiba kasoo hormaraya mafcuulka ayaa ficilkiiba kasoo hormaraya taasna waxay u qabsanaysaa jawaazan wa wujuuban jawaazan mid iska banaan iyo wujuuban mid waajib ah jawaazka waa sida camran daraba zaydun camran ninkii camar ahaa daraba waxaa garaacay zaydun zayd baa garaacay camr mafcuul wey uuna soo hormaray taqadama al calaa ficlihi ficilkiisibu kasoo hormaray ficilkiisi ayuu kasoo hormaray waa iska jawaaz dib u dhig waxaad ohan kartaa daraba zaydun camran ama camran daraba zayd wuxuu noqon karaa wujuuban in lasoo hormariyo wujuubkaasi in lasoo hormariyo saddex mawduuc taqriiban ayuu waajib noqdaa in mafcuulka lasoo hormariyo ko haddii uu noqdo sadrukalaam hadduu yeesho sadrukalaam hadduu yeesho mafcuulkii in lasoo hormariyo waajib bay noqonaysaa waa sida ismu istifhaam buu noqday ismu shardi buu noqday in lasoo hormariyo waajib ayay noqonaysaa waayo shayga sadrukalaam kale yani markaasi awalka in la dhigo ayuu markaa waajibsanayaa waa hadduu sadrukalaam yeesho wey waxaa lamid ah haddii uu noqdo damiir damiirkaas oo haddii dib loo dhigo itisaalkiis uu waajibayo sida iyaaka nacbudu sida iyaaka nastaciin iyaaka nukalim adaanu kula hadlaynaa iyaaka nacni adaan kuu jeednaa dhammaan iyaaka dib haddii loo dhigo nazuuruka nukalimuka nacbuduka nastaciinuka ayay noqonaysaa idan damiir dib haddii loo dhigo itisaalkiis uu waajibayo haddii uu noqdo mafcuulu bihigii in lasoo hormariya waajiba soo horumarka lasoo horumarinaya wuxuu ku faa'iideynayaa bacno uusan ku faa'iideynayn marka dib loo dhigo oo macnahaas muxuu yahay waa xasri xasri weeye oo iyaaka nacbudu iyo nacbuduka laba macnay kala faa'iideynayaan iyaaka nacbud wuxuu noqonayaa keliga unbaan ku caabudeynaa cid kale caabudi mayno laakiin nacbuduka macna wuxuu noqonaya waan ku caabudeynaa bas waan ku caabudeyna xasrigii marka lasoo hormariyay uu faa'iideynayo ma faa'iideynayo waayo qaacido waxay tahay taqdiimu maa xaquhu taakhiir yufiidu alxasra shay xaq u lahaa in dib loo dhigo haddii lasoo hormariyo xasri buu faa'iideeyaa marka nacbuduka xasri ma faa'iideynaya waan ku caabudeynaa bas nukalimuka waa kula hadlaynaa keligaa baan ku caabudeynaa marka macnaha xasriga waxay ku faa'iideyneysaa marka lasoo hormariyo marka marka mafcuul bihiga u noqdo damiir dib haddii loo dhigo itisaal waajibsanaya marka uu mutasilka yahayna macnaha uu faa'iideynayo markuu munfasilka yahay oo lasoo horumariyana macnaha uu faa'iideynayo uusan faa'iideynayn marka dib loo dhigo taqdiim baa waajibaya mawdica saddexaad waxaa weeyaan haddii uu u caynoobo mafcuulkii inuu kala fasliyo bayna amaa wa bayna fa'dii jawaabta dhacaysay iyo amaa in lagu kala fasliyo haddii loo keeno sida faama alyatiima falaa taqhar wa ama asaa'ila falaa tanhar xaalka noocaasoo kale oo markaas ay u cayno mafcuulka uu caynoobo inuu kala fasliyo bayna amaa wa bayna faa'il jawaab xaalka noocaas in lasoo hormariyo ayaa waajib noqonaysa horena waa usoo aragnay marka saddexdaa mawduucna mafcuulkii horumarkiisu waajib ayuu markaasi noqonaya wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala wاlaslu fiihi wاlaslu asalka fiihi ay fi lmafcuuli asl waxaa an yataأhara inuu ka dambeeyo can اfaacili faacilki naxو waritha sulaymaan daawuuda wqad yataqadamu inuu hormara dhici karta calى faacili faacilki ka hormaro jawaaزan banaani wa wujuban iyo waajib noqosho wqad yataqadamu inuu hormara dhici karta calى ficli ficil ka hormaro iyo wfaacili kama taqadama fi baab faacil saan kusoo aragnay baab faacil oo kale min waxaa ka mid ah min amafcuul maa qeyb baa ka mid ah udmira la xadfay caamilhu caamilkiis la xadfay jawaazan iska banaanin loo xadfay naxwu qaaluu khayraa weeyaane wa wujuban waajibnima loo xadfay mawaadica meelo ayaa waajib loo xadfay halkan wuxuu ujeedaa caamilkii ku camalfalay mafcuulu bihiga mar in la xadfo ayaa markaasi banaan in la xadfo waxay noqonaysaa mid banaan marna waxay noqonaysaa in la xadfo mid waajib ay noqonaysaa caamilka ku camalfalaya saan soo sheegnayba wuxuu noqonayaa ficil ama waxyaalihii ficilka shabahaya ficil buu noqonaya ama ficil wax shabahaya ayuu noqonaya xagga camalka waa sida masderkii waa sida ismigii faacil ismigii mafcuul asugna faacil buu qaataay amsalatu mubaalaqadii wahaakada waxyaalihi camal falayay oo kale ismu faacilkii sida masalan zaydun raakibun farasan zaydun raakibun farasan zayd waa mubtade raakibna waa khabarkii farasan mafcuulu bihi faraska ayaa ku camal falaya raakibkan ismiga faacila ayaa nasbisanaya zaydun raakibun farasan ismu ficilkii sida masalan daraaki zaydan daraaki haleel oo ka daba tag zaydan zayd ka daba tag daraaki waa ismu ficil amar zaydan mafcuul buu ka dhiganayaa mafcuul bihi ayuu ka dhiganayaa waa sida acjabanii darbuka zaydan darbi waa masder acjabanii waxaa iga yaabiyey darbuka darbiga wuxuu noqonayaa faacil waana masder kaafkaas waa faacilkiisii zaydanna mafcuulkiisi ayuu noqonayaa marka waxyaalaha camal fala oo masderkii ismu faacilkii ismu ficilkii mafcuul bihi way nasbinayaan ficilkii oo lagu yaqaana asaalatana wuu nasbinaya amhiladii hadda aan soo marray dhammaantood waxaa markaasi ku camalfalayay mafcuulu bihiga ficil baa ku camalfalayay dhammaan ficil baa ku camalfalayay kuwa hadda aan sheegaynana oo waxyaalihii camalfalayay oo kale weeyaan haddaba caamilkaasi in la xadfaa dhacda xadafkaasu laba ugu qaybsamayaa mar waa jawaaz marna waa wujuub isagoo jawaaz waa sida qaaluu khayra qaaluu waa ficli faacil khayran mafcuulu bihi weeye oo maxaa loo soo qadaraya waxaa loo soo qadaraya ficil iyo faacil anzala rabbuna khayra anzala rabbuna khayra waxaan laga fahmayaa aayadda maada anzala rabbukum rabbigeen muxuu soo dejiyey maada anzala rabbukum qaaluu khayra ay anzala rabbuna khayra khayr buu soo dejiyey marka khayrkan waa mafcuulu lificlin maxduufin taqdiiruhu anzala weeyaan caamilka ku camalfalaya mafcuulu bihiga mar wuxuu noqdaa waajib caamilka ku camalfalaya mafcuul bihiga mar wuxuu noqdaa waajib اlxadfi buu noqdaa kan waa jaa-iz اlxadfi weeyaan waajib اlxadf wuxuu noqdaa fii mawaadica ayuu sheikhu yihi ma sheegin mawaadicdaas mawaadicdaas waa toddoba weeye sabcatu mawaadic ayaa waxaa la xadfaa mafcuul bihiga yani waxaa weeyaan caamilkiisa toddoba mawduc baa la xadfaa toddobadaa laba ka mid ah ayuu sheekhu sheegay oo yani markaasi labada baaba soo socdo ayuu ku sheegay waxaa lagu jamciyaa dhowr beyt wujuubu xadfi caamil اlmafcuuli bih في سبعة من المواضع المثل وشبهه والاختصاص والندى تحذير إغراء واشتغال عن عمل وتضب موضع وجوب حذف عامل المفعول به وجوب حذف عامل المفعول به في سبعة من المواضع المثل وشبهه والاختصاص والندى تحذير إغراء واشتغال عن العمل وحليهي وجوب حذف عامل المفعول به caamilka mafcuulu bihiga in la xadfo inay waajib noqoto fii sabcatin toddoba mawduuc ayay waajib noqotaa waxaa ugu horeeya almathal mahmaahda ugu horeysa waa sida alkilaaba cala albaqar alkilaaba cala albaqar alkilaaba waad nasbinaysaa maxaad ku nasbisay waa mathal alkilaaba cala albaqar waa looda baqarulwaxshi baa loo jeedaa baqarulwaxshigii logisihii baa loo jeedaaye eyga ku diro kusii daa macnu noqonaya marka alkilaabada mafcuulu bihi waxaa nasbinaya ficilo arsil alkilaaba arsil اkilaab calى baqr arsil baa nasbinaysa oo loo soo qadarayo idan marka in la xadfo waa waajib shibhu mathal sida ahlan wa sahlan oo kale ahlan ay laqiita ahlan ahlan mafcuulu bihi wey waxaa loo soo qadaraya laqiita ahlan wamarxaban yani waxaa weeyaan laqiita ahlan wa sahlan atayta yani markaa sahlan ama makaana sahlan marka yani ismigaas yani waxaa weeyaan ahlan taasi waa mafcuul waxaa nasbinaya ficil laqiita ficil iyo faacilkaas mafcuulka wuxuu noqonayaa ahlan marka kani mathal maahan waa shibhu lmathal baa la yihahda shibhu lmathal waa mahmaah bay shabahaysaa kii hore mathal buu ahaa alkilaaba cala albaqar asayfa dayacti laman waa mahmaah laakiin ahlan wa sahlan waa kelmado la iska isticmaalo weeye waana mafcuul bihi ficilkiina waa xadfan yahay waana waajib اxadf waxaan loo yaqaanaa shibh اmthل baa la yihahdaa mthel buu shabahaya midka saddexaad waxaa weeyaan wujubu xadfi caamil اlmafcuuli bih fi sabcati min almawaadic اlmathel wa shibhu wاlاkhtisaasu اkhtisaas yani ina macaashir اlanbiya laa nuurath ma taraknaahu sadqa sida xadiiska nabigu alayh الsalatu salaam ina macaashir اlanbiya macaashira waa la nasbinaya maxaa nasbinaya akusu baad soo qadaraysa akusu macaashir اanbiya waxay ohanaysaa naxnu macshara ulaab naxnu macshara ulaab macshara maxaa nasbinaya waxaa lagu nasbinaya ikhtisaas waa mafcuul bihi ficil baad soo qadaraysa akusu ah akusu baad soo qadaraysa akusu macaashira aulaab macaashira almujtamac naxnu macaashira almujtamac akusu baad soo qadaraysaa wاlikhtisaas wاnidaa nidihii ismiga munaadaha isagaa inoo soo wado asaalata mafcuul bihi weeye yani markaad leedahay yaa rajula khud biyadii yaa rajula rajulka mafcuulu bihi weeye oo ficilkiis muxuu noqonayaa waxaa weye adcuu rajulan yaadana waxay naaib ka tahay ficilkii adcuu ahaa oo mafcuulka nasbinayay yaadana naaib ka ah marka waxay ka dhigan tahay adoo yidhi adcuu rajulan yaa rajulan markaad leedahay waxay ka dhigan tahay adcuu rajulan ismigan aad munaadaha ku sheegayso asaalat mafcuulu bihi weeyaano waxaa nasbinaya adcuu baa nasbinaysa taxdiirun taxdiir waa sidaa الأسد الأسد الأسد الأسد احذر الأسد الأسد ال- الكذب الكذب الخيانة الخيانة dhamaan احذر baad usoo qadaraysa مفcuuل bه wey waxaa loo yaqaana تaxdيir baa loo yaqaanaa إغراء إغراء waa cagsibu ku yahay تaxdيirka waa wax lagu jeclaysiinayo الصلاة الصلاة الأمانة الأمانة أي إلزم الصلاة إلزم الأمانة baa lasoo qadaraya واشتiقاaل عن cمل isagaa inoo soo wada waa ismi laga مashquulay زayda ضربته زayda darabtuhu darabtu zayd baad usoo qadar baad usoo qadaraysa darabtu zayda darabtuhu darabtuhu zayda darabtuhu marka zaydkaasi waa laga mashquulay waxaad usoo qadaraysaa ficil oo ah darabtu zayda darabtu wahaakada marka mawaaduucda sheekhu inoo sheegaya laba ka mid ayuu sheegayaa kuwo kale loo arki doona insha allah marka laakiin haddii lasoo khulaaseeyo waa mawaaduucdaas waxa weeyaan mawaaduucda hadda aan sheegnay toddobada ayaa mafcuulu bihiga caamilkiisa la xadfaa wuxuu sheekhu raximah اllah waqad yataqadamu inuu hormaraa dhacda mafcuulkii cala alfaacili faacilka ka hormaro jawaasan iska banaani wa wujuuban iyo waajib waqad yataqadamu inuu hormara dhacda cala alficli ficil ka hormaro iyo walfaacili kama taqadama fi baabi alfaacil sidii kusoo hormartay baab alfaacil wa minhu waxaa ka mid a maa shay baa ka mid ah wa minhu waxaa ka mid ah min almafcuuli bihi maa qayb baa ka mid ah udmira la xadfay caamiluhu caamilkiisa la xadfay jawaasan iska banaanin loo xadfay naxwu qaaluu khayran weye qaaluu khayran qaaluu waa ficil iyo faacil khayranna waxaa loo soo qadarayaa anzala rabunaa khayran mafcuul bihi marka ayuu noqonaya wa minhu maa udmira caamiluhu jawaasan qeyb waxaa ka mid ah caamilkiisii la xadfay jawaasan wa minhu waxaa ka mid ah maa udmira caamiluhu wujuuban qeyb caamilkiisii la xadfay wujuub fii mawaadica yani markaas meelo ayaa markaa la xadfay wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala minha baab lishtiqaal waxay ku xiran tahay hadal ka horeeye wa minhu yani waxaa ka mid ah mafcuulu bihigii minhu ay min mafcuulu bihi waxaa ka mid ah maa qeyb baa ka mida udmira la xadfay caamiluhu caamilkiisa la xadfay jawaasan iska banaanin loo xadfay marka laleeyahy iska banaani baa loo xadfay yani waa la sheegi karayaa marka la doono ayaa la sheegi karaa naxwu qaaluu khayran weye wa wujuuban waxaa ka mid a qeyb caamilkiisa la xadfayo xadfan wujuuban xadaf waajib ah fii mawaadica ayuu waajib noqonayaa fii mawaadica meelo ayuu waajibaya minha waxaa ka mid a mawaadicdaasi baabu lishtigaal baabka loo yaqaano ishtigaalka ayaa ka mid ah wa xaqiiqatuhu ishtigaal xaqiiqadiisu waxaa weeye an yataqadama smun ismi inuu hormaro oo wayataahara canhu kadib dhaco ficilun ficil oo wasfun wasfi inuu kadib dhaco ficilkaas iyo wasfigaasoo mushtaqilun ku mashquulay bilcamali camalfal ku camalfalayo fii damiiri ismi saabiq ismigaa saabiqa damiir uu leeyahay aw fii mulaabisihi yani waxa weeyaan mulaabiskiisa inuu ku mashquulo can alcamali uu ka mashquulo camalfal fi lismi saabiq uu ku mashquulo naxu zaydan idribhu weeyaan wa zaydan ana daaribhu alaana aw gadan weye wa zaydan darabtu gulaamahu weeyaan wa qowlihi tacaala weye wakula insaani alzamnaahu taa'irahu fii cunuqihi weeyaan halkan wuxuu ka bilaabayaa sheekhu raximah allahu tacaala ishtigaal maxaa la yidhaahdaa wuxuu noo sheegay tacriifkiisi wuxuuna ka cabiray xaqiiqatuhu yani xaqiiqatu ashay iyo xaddu shay iyo tacriifu shay isku mid bay noqonayaan wuxuu noogu tacriifay sheekhu inuu yahay yani haddii aad doonaysa inaad ogaato xaqiiqatu alishtiqaal waa inuu ismi hormaraa an yataqadama smun ismi waa inuu hormaraa ko ismigaa hormara waa inuu kadib dhacaa ficil ama wasfi ficil waa inuu kadib maraa ama wasf ficilkaas ama mudaaric ha noqdo ama maadi ha noqdo yani waxa weeyaan ama amar ha noqdo ku doonaba ha noqdo ficil waa inuu kadib maraa ama wasfi waa inuu kadib maraa wasfigaasi ism mafcuul ama ism faacil ama amhilaة mubaalaga saddexdaa mid ka mid ah ayuu noqonayaa wasfi sidiisaba marka la sheego awsaaftu waa shan waa ismu faacil iyo ism mafcuul iyo amhilaة mubaalaga iyo asifaةu almushabahaةu bismi faacil iyo ismu tafdiil shantaas weeye marka hadda wasfigan uu sheegaya sheekh wuxuu ku kooban yahay ism faacil iyo ism mafcuul iyo amhilaة mubaalaga ayuu ku kooban yahay marka waa inuu dib maraa ficil ama wasfi ficilkaas iyo wasfigaas oo ismigii hore kaga mashquulay inuu ku camal falo damiir u noqonayo ismigaa saabiqa fii damiiri ismi saabiq wuxuu u jeedaa waa damiir u noqonaya ismigaa xagga hore lagu soo sheegay ama wuxuu ku mashquulayaa mulaabas mulaabis buu ku mashquulayaa mulaabisku waa ismi aanu arki doonaaye waa ismi daahira ayuu markaasi ku mashquulayaa ficilkii ama wasfigii ismi daahiru ku mashquulaya laakiin ismiga daahirka ayaa waxaa loo sii idaafaynaya oo mudaaf ileyhi looga dhigaya damiir u noqonaya ismiga laga mashquulay marka intaa marka la helo ishtiqaal waa la hayaa halkaa marka waxay kala soo baxeen ishtiqaalku inuu arkaan leeyahay saddex rukn inuu ku taagan yahay saddex tiir inuu leeyahay bay kala soo baxeen oo la kala yidhaahdo mashquulun canhu iyo mashquul iyo shaakil saddexdaa tiir buu ku taagan yahay ishtiqaal marka la joogo ishtiqaal saddexdaa tiir ayuu ku taagan yahay mashquulu canhu waa laga mashquule iyo mashquul mid mashquulay iyo shaakil mid wax mashquuliyey mid waa laga mashquulay midna wuu mashquulay midna waxbuu mashquuliyey waxay ka dhigan tahay haddii fahamka loo soo dhoweeyo nin baa nin la ballamay meel buu ku sugayey meel ayuu kula ballamay oo ku sugayey kii lala ballamay oo u socda kii la ballansanaa intuusan gaarin baa dhexda wuxuu la istaagay mid kale mid kale xoogaa yar habsaamiyey kaa weli meeshii fadhiya oo sugaya waxaa loo yaqaanaa mashquulun canhu waa laga mashquulay waayo waktigii lala ballansanaa uu kadib maray idan waa mashquulun canhu waa mid laga mashquulay ka sii socday oo yani markaa la hakiyeyna wuxuu noqonayaa mashquul waa qofka mashquulay kan la taaganoo waddada ay ku kulmeenna waa shaakil waa mashquuliye saddexdaa tiir ayuu ku taagan yahay ismigaa saabiqa hormaray mashquulun canhu baa la dhaha waa kii laga mashquulay wasfigan iyo ismigan dib marayna mashquul baa la dhahaa kii la mashquuliyey cidda wax mashquulinaysana shaakil baa la yidhaahdaa mithaalku wuxuu noqonayaa zaydan idribhu zaydan idribhu zaydkaas hore waxaa loo yaqaanaa mashquulun canhu waa laga mashquule zaydkaas saabiqa waa mashquulun canhu idrib ficilkanna waa mashquulkii waa kii la mashquuliyey hudan damiirkanna waa shaakilkii waa kii wax mashquuliyey saddexdaa tiir ayuu yeelanayaa marka intaa marka la helo waxaa la helayaa xaqiiqatu alishtiqaal ayaa la helayaa damiirka wax mashquulinaya laabudda waa inuu u noqdaa ismigaa saabiqoo laga mashquulay waa inuu u noqdaa zaydan idribhu hudaas zayd bay u noqonaysaa meel kale waa inaysan u noqon ismigaa saabiqa oo laga mashquulay waa inay u noqonaysaa marka damiirkaas u noqonaya ismigaa saabiqa ayaa mashquulinaya ficilkii ama wasfigii ama waxaa mashquulinaya mulaabis mulaabis muxuu yahay mulaabis waxaa weeye waxaan mashquulaya ficilka ama wasfiga mashquulaya ismi daahiru ku mashquulaya laakiin ismigaa daahirka ah ayaa waxaa loo sii idaafeynayaa damiir u noqonaya ismiga saabiqa misaalkiis waxaa weeyaan zaydan idrib ghulaamahu weye zaydan idrib ghulaamahu zayd waa ismi saabiqoo laga mashquulay idribna waa ficilkii mashquula ghulaamna waa ismigii wax mashquuliyey ismiga marka mulaabis baa loo yaqaanaa mulaabis liannahu laabasa addamiira alcaa'ida ila ismi saabiq yani wuxuu dheehay oo ku darmay ee damiirkii u noqon lahaa ismigaa saabiqa ayuu dheehay ismun yulaabisu damiira ismi saabiq mulaabasadan waa waa laisku idaafeeyen baa loo jeedaa zayd zaydan idrib ghulaamahu ghulaam waa mudaaf hudna mudaafu ilayhi fagulaamun laabasa eesh wuxuu mulaabaseeyey oo ku darmay maxay damiirkii idan kana mulaabas loo yaqaanaa ismigan mulaabasada ka dhexaysa maanta maxay tahay dhehgalan ka dhexeeya muxuu yahay waa mudaafiyo mudaafu ileyhi ghulaam waa mudaaf hudna mudaafu ileyhi weeye marka waa ismi daahira ayuu ku mashquulayaa wixii mashquulay wuxuu doona ha noqdee laakiin ismigii baa waxaa loo idaafaynayaa damiir damiirkaasa wuxuu noqonayaa ismigii saabiq ahaa taasoo kale marka mulaabis baa la yihahda ismiga daahirka ku mashquulay mulaabis baa la yihahdaa haddii laakiin damiir caadi u ku mashquulo zaydan idribhu u noqdo xaalka noocaasa wuxuu ku mashquula la oranaya damiiru ismu saabiq ismiga saabiqa damiir u noqonaya ayuu ku mashquulay marka arkaantiisii waan aragnay sheekhu mithaaluu inoo sheegay misaalada waxa weeye zaydan idribhu wa zaydan ana daaribuhu alaana aw gadan markaan icraabayno zaydan waxaan oranayna mafcuulu bihi mansuubun calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu calaa aakhirihi idrib waa ficil amar faacilku waa damiir mustatir anta hudna mafcuulkii weeye zayd haddaba waa laga mashquulay waxaa ka mashquulay ficilkan idrib ah ayaa ka mashquulay muxuu kaga mashquulay hudanuu kaga mashquulay idan maxaa la samaynaya marka malxal mar haddii caamilka ku camalfali laha laga mashquuliyey oo damiirkan uu ka mashquuliyey maxaa la yeelayaa waxaa la yeelayaa in caamil kale loo soo qadaro oo la yidhaahdo idrib zaydan idribhu la yidhaahdo jumladan dambe marka oo idrib iyo faacilkeedaoo ku qarsoon oo anta ah iyo huda mafcuulkii ah waxaa loo yaqaanaa jumla mufasira mufasira la yihahdo waxbay fasiraysaa maxay fasiraysaa ficilka ismiga laga mashquulay ficilka loo soo qadarayo ayay fasiraysaa marka waxaad soo qadaraysaa idribtan mid la mid a maadaama kii asaalatan lahaa kan uu yahay kani hadduu ka mashquulay haddaba mid lamida usoo qadar idrib zaydan idribhu saasuu noqonayaa idan waxaad oranaysaa waljumlatu min alficli wاlfaacili wاlmafcuuli mufasiraة laa maxala laha min alicraab maxay fasiraysaa jumlada hore idribtan soo qadarayo iyo zaydkan jumladaas waxaa loo yaqaanaa mufasara waa tii la fasirayey tanna waxaa loo yaqaanaa mufasira tii fasiraysa maxaa loo sheegi waaye marka oo loo kulmin waaye o loo ohan waayey idrib zaydan idribhu maxaa loo ohan waaye waxaa loo ohan waayey culimadu waxay yidhahdaan almufasiru wاlmufasaru laa yajtamicaan aw almucawidu wاlmucawadu laa yajtamicaan waa bedel iyo kii bedelka laga ahaa ma kulmaan waa qaacida fiqigana axyaana loo soo qaato weeye waa qaacida naxwo ah fiqigana waa loo soo qaataa oo maalan qofkii haddii biyihi hadday ku adkaadaan oo maalan xubnihii meelo ka mid a ayaa markaas nabar kaga yaallaa la mayrayey xubnihii la mayrayay ayaa nabar kaga yaallaa muxuu yeelaya qofkaasi yatayamam tayamumkan ama booraysigan bedelun can eish muxuu bedel ka yahay bedelun can ilmaa idan falaa yumkinu an yujmaca bayna aturaab oo bayna atayamum wa bayna alwuduu oo madaahibta qaar baa yani waxay ku tegayaan in xubnihii inta fayowna la mayro inta kalena loo tayamumo marka waxaa lagu radinaya qaacida odhanaysa almucawad wاlmucawadu canhu laa yajtamicaan bedel iyo mid bedel laga yahay hal mar ma kulmaan hal meel isuma yimaadaan marka in la sheego la yidhaahdo idrib zaydan idribhu intaa hore la sheego waxaa weeyaan ma banaana limaada lianna kaasi waa kii la fasiray la fasirihii weeye kana waa fasirihii fasirihii la fasirihina hal mar lama kulmiyo waxaa la mida zaydan ana daaribuhu ana waa mubtade daaribna waa khabarkii ضارب مضاف هنا مضاف إليه طيب الآن وظرف زمان أو غدا waa lamid ku cadfantaha ظرف زمان waxaa lagu tacalujinaya ضاaribka ayaa lagu tacaluجinaya waصفiga ah marka jumladan dambe أna ضاarب waa jumlaة mufasirة waa jumlo wax fasiraysa laa maxala laha min الإcrاab زaydka horena waxaan usoo qadarayaa waصfigan oo kale waxaan oranayaa ana ضاarib زayda ana ضاaribhu taa horena waxay noqonaysaa marka jumlaة mufasirة waa jumladii la fasirayey ayay noqonaysaa alaana aw gadan muxuu raaciyey sheekhu wuxuu u raaciyey waصfigu marka uu camal falayo waصfigu markuu camal falayo asal waxaa inuu al wato markuu camal falayo asal waxaa inuu al wato addaarib al inuu wato ashi haddii laga waayo al hadduusan wadan waa inuu markaa noqdaa xaal wax markaa taagan ama mustaqbal waa inuu tusiyaa macno xaal ama macno mustaqbal waa inuu tusiyaa macno maadi waa inuusa tusin marka alaana oo qad saas u raacinaya maadaama daarib al uusan sidanin oo daarib keliya uu yahay waa in lagu qaydaa alaana aw gadan laakiin al hadduu sidan lahaa oo addaarib la odhan lahaa markaas looma baahdeen in alaana aw gadan la keeno looma baahdeen laakiin waxaa loogu baahday maadaama al aysan ku jirin daarib wasfigii waa inuu yahay xaal macnihiis wax markaa dhacay alaana ama wax mustaqbala waa inuu yahay maadi inuu noqdo laba ogola khilaaf baa laakiin ku sugan saasuu sheekhu marka alaan aw gadan ugu qeyday marka wuxuu inoo tusaaleeyey ficil ee mashquulay iyo wasfi mashquulay wa zayda darabtu ghulaamahu wuxuu inoogu mithaalinayaa ficilkii oo ku mashquulay mulaabis mulaabis damiir damiirkii mid loo idaafeeyey ficilkii oo ku mashquulay ayuu inoo mithaaliyey zayda darabtu ghulaamahu marka waa isla meeshii weeyaan haddii la odhan lahaa zayda darabtuhu iyo zayda darabtu ghulaamahu waa isla meeshii weeye wa culqaة xaasilaة bitaabicin kaculqaة binafsi اism الsaabiqi yacni damiirka wax mashquulinaya haddii ficilka lagu xujiyo iyo haddii meel dambe la dhigo waa isla meeshi marba haddii damiir laga dambeysay damiirkaana ismigii saabiqa u noqonayo ficilka ha ku xigo mubaasharatan ama meelo dambe ha dhaco waa isla meeshii wey marka darabtu zaydan uu ka mashquulay wuxuuna ku mashquulay hulaam ismiga mulaabiska oo damiirkii loo idaafeeyey hulaam mudaafuna mudaafu ilayhi zaydkan waxaan usoo qadarayaa wa ahantu zaydan darabtu hulaamahu shaahid ku sugayd waxaa weeyaan wa kula insaanin alzamnaahu طaa'irahu kula insaanin waa laga mashquulay ismigaan nasbisan waa laga mashquulay waxaana ka mashquulay ficilka alzamna ah ficilka alzamna ayaa ka mashquulay wuxuuna kaga mashquulay damiirkaasi alzamnaahu ayuu kaga mashquulay laba mafcuul buu qaadanaya huda waa kii hore daa'irahuna kii labaad weeye ficilkii marka laba mafcuul ayuu qaadanayaa maadaama laga mashquulay ismigii saabiq ahaa waxay noqonaysaa in loo soo qadaro ficil kale ficilkaasoo la mida kan waxaa la odhanayaa waalzamnaa kula insaani alzamnaahu طaa'irahu kuladaasi mafcuulu lificlin maxduufin yufasiruhu maa bacdah wcalaamaةu nasbi fatxatu ظaahiraةu calى akhirihi kula insaanina mudaaf ilayh alzamna ficl wa faacil hudana mafcuulkii weeye طaa'irahu mafcuul labaad weeye fii cunuqihi jaar iyo majruur weeyaano waxaanu ku tacalujinaynaa alzamna ayaan ku tacalujinaynaa waalzamna kula insaan alzamnaahu طaa'irahu fii cunuq ayuu noqonayaa kadib sheekh wuxuu tilmaamay yani dhammaan ismigaasi nasbisan dhammaan waxaa nasbinaya ficil maxduuf ah oo waajib ulxadaf ah oo markaasi uu fasirayo ficilkan dambe ama wasfigan dambe uu fasirayo wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala waxaqiiqatuhu ishtiqaal xaqiiqadiis waxa weye an yataqadama smun ismu inuu hormaro oo wayataahara canhu kadib dhaco ficilun ficil oo wasfun wasfi inuu kadib dhaco ficilkaasi wasfigaasoo mushtaqilun ku mashquulay bilcamali camalfal uu ku camalfalayo fii damiiri ismi saabiqi ismigaa saabiqa damiir u noqonaya damiirkiisa damiir u noqonaya loo jeedaa aw fii mulaabisihi ay fii mulaabisi damiir damiirka mulaabiskiisa kii mudaafka u ahaa damiirka ismiga saabiqa u noqonaya ayuu ku mashquulay can ilcamali camalfal buuna ka mashquulay fi lismi saabiqi ismigaa saabiqa u ku mashquulo oo marka haddii laga jaro damiirkan haddii laga jaro wasfiga ama ficilkan haddii laga jaro toos ismigii saabiqaba ugu camalfalaya naxu zaydan idribhu oo kale weeye shaahidku waxaa weeyaan ficilka idrabo ahaa ama idrib hudaasay ku mashquushay zaydna way ka mashquushay marka waxaa loo soo qadarayaa idrib zaydan idribhu wa zaydan ana daaribuhu alaana aw gadan zaydan ana daaribuhu alaana aw gadan zaydka waxaa loo soo qadarayaa ana daaribun zaydan marka mafcuul wuxuu noqonaya wasfiga lasoo qadarayo ana daaribun zaydan ana marka waxay noqonaysaa mubtade dambe daaribna waa khabarkii waa wasfi wuu camal falayaa faacilkiisu waa damiir mustatir ah hudana mafcuulka bay noqonaysaa alaana aw kadana labaduba daarib baa lagu tacalujinaya jumladuna waa mufasiratun laa maxala laha min alcraab wa zayda darabtu ghulaamahu isaguna waxa weeye ficilkii wuxuu ku mashquulay hulaam yani markaas waxa weeye ismigaasi daahirka ismigii baa loo idaafeeyey damiir wa qowlihi tacaala wey wakula insaanin alzamnaahu طaa'irahu fii cunuqih ficilkii alzamnaa alzama ayaa wuxuu ka mashquulay mafcuulka kula insaanin buu ka mashquulay kula insaanin ayuu ka mashquulay marka maadaama uu ka mashquulay waxaa lasoo qadarayaa mid asaga lamida wa kula insaanin alzamnaahu طaa'irahu fii cunuqih ficilkuna laba mafcuul buu qaadanaya wuxuu sheekhu yihi raximah اllah fanasbu fii dali kulih nasbin la nasbinay fii daalika kaagaa lasoo sheegay kulihi dhammaantii kaa'inu wuxuu ahaaday mid ku sugan bimaxduufin mid la xadfay dhammaan waxaasi waxaa nasbinaya mid la xadfay la xadfay xadaf xadafkaasoo wujuuban ah mid waajib ah maxduufkaasoo yufasiruhu uu fasirayo maa bacdahu waxa ka dambeeya waxa ka dambeeya ayaa fasiraya maxduufkaasoo yufasiruhu uu fasirayo maa bacdahu waxa ka dambeeya oo ka la xadfay mufasar baa la odhanayaa ka meesha joogana mufasir ayuu noqonayaa والتقدير wuxuu noqonaya اضرب زayدا اضربه وأنا ضاaرب زayدا أنا ضاaربه وأhنت زayدا ضربت غuلاamه وألزمnaa كuلa إنساaن ألزمnah يعني dhamaan مثaaلadu soo sheegay ayuu تقدير u samaynayaa اضرب زayدا اضربه اضرب زayدا اضربه اضربta dambe زayd bay ka maشhquuشhay tii dambena waxay ku maشhquushay huday ku maشhquushay marka taa hore waxaa loo soo qadaraya zaydka hore waxaa loo soo qadaray idrib idrib zaydan idribhu wa ana daaribun zaydan ana daaribuhu zaydkaas dhexda ku jira ayaa laga mashquulay oo ana daaribuhu wasfigaasa ka mashquulay idan waxaa loo soo qadaraya kii oo kale wa ana daaribun waa mubtadii khabar zaydan mafcuulkiisi weeye jumladan waa mid kale oo mufasira ah laa maxala min alciraab wa ahantu zaydan darabtu gulaamahu haddii waxaanu ku mashquulay uu noqdo mulaabis ama ismi daahira haddii uu ku mashquulo ismigaa daahirkana ismi daahir hadduu ku mashquulo ismigaa daahirkana loo sii idaafeeyo damiir u noqonaya ismiga saabiqa ee caamilka lasoo qadarayo wuxuu noqonayaa caamil yani laasimsanaya caamilka mashquulay laakiin marka ku mashquulo damiir markuu ku mashquulo damiir waxaa loo soo qadaraya caamilkii oo kale ayaa loo soo qadaraya marka ahantu zaydan darabtu gulaamahu maadaama gulaam oo ismi daahir uu ku mashquulay daraba ay ku mashquushay waxaa loo soo qadaraya zaydkii laga mashquulay ahantu oo ka laazimaysa lanna haddii addoonkiisii zayd la garaacay yani waa la ihanaystay isagii lama garaacin oo ma odhan kartid darabtu zaydan darabtu gulaama ma odhan kartid zayd maa darabtahu zayd maadan garaacin yaad garaacday addoonkiisii mar haddaad addoonkiisi garaac isagoo jooga faqad ahanta zaydan zayd waad ihanaysatay idan marka macna ka laazimaya baad soo qadaraysaa yani markaasi macno ka laazimaya ficil wataa ayaa lasoo qadaraya ficilkii oo kale lama soo qadarayo walzamna kula insaani alzamnaahu waa aayadii wey wa minha waxaa ka mid ah mawaadicdii mafcuulu bihiga caamilkiisa wujuban loo xadfayey almunaada munaada ka mid ah almunaada naxwu yaa cabdallaahi weeye faina aslahu asalkiis waxa weeye adcuu cabdallaahi weeyaan faxudifa alficlu ficilkii baa la xadfay wa uniiba yaa yaa baa laga naa'ib yeelay canhu can alficli wاlmunaada munaaduhu khamsaةu anwaacin shan nooc weeye almufrad alcalamu mufrad calama weeye والنkiraة المqsudaة weeye والنakiraة غayr المqsuda weeye والmضاaf weeye والmushabah bاmضاaf mضاaf mid lagu shabahay weeye halkan wuxuu inoo tilmaamaya sheekhu raximah الlah mawaadicda mafcuulu bihiga la xadfo caamilkiisa waxaa ka mida munaadaha ka mid a marka munaaduhu xaqiiqatan mafcuulu bihi weeye almunaada waa kii loo dhawaaqaya ama loo yeerayo weeya almunaada almaطlubu iqbaaluhu biyaa aw ixdى akhawaatiha ba marka la tacriifinaya munaadaha almaطlubu iqbaaluhu waa midka la doonaya inuu kusoo qaabilo biyaa ayaa lagu dalbayaa yaa baa lagu dalbayaa aw ixdaa akhawaatihaa walaalaheed mid ka mid ah ayaa lagu dalbayaa marka munaadaa waa kii loo dhawaaqayo loo yeerayo wey waa bifatxi daal waa almaطluubu iqbaalu waa cidda aad doonaysa inay kusoo qaabisho adoo usii maraya yaa ama akhawaadkeeda yaa muxamed ama kuwa la midka ayaa muxamed hayaa muxamed adawaad baa loo isticmaalaa wlilmunaada naai aw kanaiya waay waa kada ayaa uma haya ayaa iyo hayaa iyo alfaadda loo isticmaalay ka mid ta lakiin sheekhu hadda alfaadaasi kama waramin marka almaطlubu iqbaaluhu biya aw ixda akhwaatiha wa almunaadaa waa marka daalka la fatxiyo wey laakiin almunaadi haddii la almunaadi waa kii dhawaaqayey marka labay kale yihiin loo dhawaaqe iyo dhawaaqe midna waa ka yani kan dhawaaqa leh oo cod ka soo baxayo oo doonaya in lasoo qaabilo waa munaadi almunaadi midna waa almunaada waa ka xaggaa jooga u dhawaaqayso ii kaale ad leedahay kan laga waramayo oo markaasi ka mid ah mansuubaadka mafcuul bihiga ah waa almunaada kaa loo dhawaaqayo wey waxaa loo adeegsanayo waa yaa ama walaalaheed kuwii kaloo loo isticmaalayey hamzadii ayaa iyo hayaa iyo kuwii lamidkaha asalku wuxuu ahaa yaa cabdallaahi asalku wuxuu ahaa adcuu cabdallaahi adcuu cabdالlahi craabtooda waa la garanaya adcuu waa ficil mudaaric marfuucu btajarudi can الnaasi wاljaazimu calaamaةu rafcihi damaة muqadaraة calى aakhirihi manaca min ظuhuuriha ahiqalu adcuwu waa la ohan kara lakin hiqal baa ku sugan faacilku waa damiir mustatir taqdiiruhu ana adcuu ana cabdالlahi cabda mafcuul buu noqonaya mansubu calaamaةu nasbihi fatxaة ظaahiraة calى aakhirihi cabda mudaaf allahina mudaaf ilayh marka ismiga cabda ah mafcuulu bihi buu ahaa kaasa maxaa la sameeyey waxaa la xadfay adcuu baa la xadfay فxudifa الficlu ficil ba ficilka baa la xadfay ficilka wax nasbinayey ayaa la xadfay waxaan laga naa'ib yeelay yaa ayaa laga naa'ib yeelay marka yaa waxay naa'ib ka tahay ficilkii bay naa'ib ka tahay ficilkii ayay naaib ka tahay ayib kadib sheekh wuxuu inoo sheegay ismiga loo dhawaaqo ama loo yeerayo shan mid buu noqonaya mufrad calam ah waa mid almufrad calam baabkan marka la joogo mufrad waxaa loo yaqaanaa maa laysa mudaafan walaa shabiihan bilmudaaf waana hore usoo aragnay baabu ismi lah iyo baabu lmunaadaa mufrad waxaa loo yaqaanaa waa waxaan mudaaf ahayn mudaafna aan shabihin ayaa waxaa loo yaqaanaa munaade afwan waxaa loo yaqaanaa mufrad baan ujeedaa mufrad waxaa loo yaqaanaa waxaan mudaaf ahayn mudaafna aan shabihin marka kaasa waxaa la odhanayaa mufradun calam waxaa soo gudagelaya marka musanihii baa soo gudagelaya waxaa soo gudagelaya jamcu tagsiirkii waxaa soo gudagelaya jamcu muanas saalimkii jamcu mudakar saalimkii dhammaan way soo gudagelayaan ilaa ana mudaafna maahan shabiihun bimudaafna maahan way soo gudagelayaan mufrad calam ayib waxaa kaloo loo dhawaaqaa loo nadeeyaa annakiratu lmaqsuuda waa ismi nakiraa isagu macrifo maahan haddana waa maqsuudo waa nakiro markaa adigu aad u qasdaysid weeye nakiro gaar ahaaneed ayaad u qasdaysaa yaa rajulu baad leedahay yaa rajulu nin gaaraad ujeedaa rajul wuxuu ku dhacayaa nin oo dhan buu ku dhacaya lafdigu rajul waa nakiro laakiin adugu nin o dhan ooma jeedide nin gaaraad ujeedaa yaa rajulu baad leedahay yaa taalibu ayaad odhanaysaa yaa taalibu yaa mudarisu waa mudarisiin badan mid gaaraad ujeedaa soo waadix maahan yaa tilmiidu cid gaaraad ujeedaa arday gaar ahaaneed ayadoo tilmiid arday kasta uu ku dhacayo wahaakada waa nakira maqsuuda yamraatu qof dumaro gaar ahaaneed qof dumaroo gaar ahaaneed yaa rajulu ya yamraatu yaa waladu yaa bintu wahalumajar taas wuxuu noqonayaa nakira maqsuuda waa ismi nakira ah oo afraadii o dhan shamlinaya laakiin adigu waxaad ujeedaa cid mucayana cid gaar ahaaneed baad ujeedaa midka saddexaad oo loo dhawaaqo waxaa weye annakira geyr maqsuuda waa tii hore bay la mid tahay laakiin tii hore maqsuud bay ahayd markaad leeda yaa taalibu waxaad ujeedaa arday gaar ahaaneed kana waxaa wey waa nakiro laakiin maqsuud maahan nakiro maqsuud maahan waa hayr maqsuud yaa khaafilan tanabah ninkii khudbadeynaya wuxuu leeyahay yaa khaafilan midka yani markaasi khafladu ku dhacday oo tanabah yuu ujeedaa dayib cid gaar ah oo ujeeda ma ay jirto kulu man itasafa bilkafla hadalkaas waa uu ku dhacayaa yaa khaafilan tanabah nin halkaa iska maraya oo indhada ayaa wuxuu leeyahay yaa rajulan khud biyadii ninuu gacanta i qabo sawaadix maaha nin gaaraan isagoo oma jeedaba yaa rajulan khud biyadii ninuu gacanta i qabo ninku doonaba ha ahaado wahaakada mid biyo ku dhex dhacay oo biyihii ay liqeen baa wuxuu leeyahay yaa rajulan khud biyadii waa annakira hayr maqsuuda waa nakiro laakiin aan loo qasdin weeye midka afraad waxaa weye loo dhawaaqo ama loo nideeyo waa ism mudaaf ah oo kuwa hore aan usoo marray mudaafkii yaa cabdallaahi yaa cibaad allaahi wahaakada waa mudaaf weeye ka shanaad loo dhawaaqay waxa wey almushabahu bilmudaaf mudaaf maahane mudaaf buu shabahay horaan usoo aragnay almushabahu bilmudaaf waa ma tasala bihi shayun min tamaami macnaahu waa ismi la raaciyey ismi macnihiisa dhammaystiraya waa ismi kasta oo la raaciyey ismi macnihiisa dhammaystiraya ismigaa la raaciyey ismi rafcisan ha noqdo ama ismi nasbisan ha noqdo ama ismi jaran ha noqdo yaa kariiman khuluquhu yaa kariiman khuluqu waxaan u dhawaaqayaa kii akhlaaqdiisu ay wanaagsanayd yaa kariiman khuluquhu waa shabiihun bilmudaaf weeye inuu shabiih bilmudaaf yahayn waxaa ku tusinaya waa ismi la raaciyey ismi kale oo macnihiisa taam yeelaya oo hadda kariim waxaa la raaciyey khuluq baa la raaciyey oo macnihiisa dhamaysta taam yeelaya uuna rafcistay maanta yaa kariiman khuluquhu yaa kariiman khuluquhu waxaa la mid hadduu nisbisan yahay yaa taa'ican rabbahu kii rabbigiisa adeecayay ayaan u dhawaaqaya yaa caabidan rabbahu kii rabbiga caabudayey waxaa dhici karta ismiga macnihiisa dhammaystiraya inuu yahay mid majruur ah oo markaa ku tacaluqaya asaga laftiisa sida yaa caamilan biqur'aan yaa caamilan bisunna sawaadix mahan yaa caamilan bicilmihi waxaan u dhawaaqaya kii cilmigiisa ku camalfalayey waa shabiihun bilmudaaf weeye marka shantaas ayaa loo nideeyaa mufrad calam ah nakira maqsuuda ah nakiratun hayr maqsuudah mudaaf iyo shabiihun bilmudaaf weeyaan mudaafka shabih bilmudaf waa iska waadix mufrad calam waxaa weye waa ism marka hore macrifo ahaa marka hore macrifo ayuu ahaa ayib maanta marka loo nadeeyey wuxuu sheekhu yii raximah اllah wa minha waxaa ka mida mafcuulu bihigii caamilkiisa la xadfaya almunaada munaada ka mida naxw yaa cabdallaahi weeye faina aslahu asalkiisu wuxuu ahaa adcuu cabdallaahi adcuu waxaan u yeerayaa cabdallaahi faxudifa alficlu ficilkii baa la xadfay adcuu wauniyiba yaa yaa baa laga naa'ib yeelay canhu can alficli wاlmunaada ka loo dhawaaqayo khamsaةu anwaacin shan nooc weeye shan midun buu noqonaya almufrad اcalam waa mufrad calamah waa maa laysa mudaafan marka baabkan la joogo maa laysa mudaafan walaa shabiihan bimudaaf way mufradku wاnakiraةu اlmaqsuudah waa nakiro markaasi loo qasday cid gaar ahaaneed waa nakiro ismiga mucayan maahan sidiisaba laakiin maanta cid gaar ahaaneed baa loo jeedaa wanakiratu hayru lmaqsuuda waa nakiro nakiradaasoo hayrulmaqsuudati yani mid loo qasday keyrkeed ah walmudaafu mudaaf weeye kii la idaafeeyey walmushabahu bilmudaaf waa kii mudaaf lagu shabahay faama almufradu alcalam mufradka calamkahaa wanakiratu almaqsuuda iyo nakiradii loo qasdayey fayubnayaani waa la binaynayaa calaa maa yurfacaani bihi wuxuu lagu rafcin jiray fii xaal icraab markii la icraabayey fayubnayaani waa la binaynayaa cala dami dama lagu binaynayaa in kaana hadday yihiin mufradka calamka iyo nakiradii mufradayn laba mufrad hadday yihiin mufradayn hadday yihiin waa marka markii la joogay baabu alicraab hadday mufradayn ahaayeen wa ilaa waxaan sheekhu u wada mihaalin doona dhammaantood wada mufrad fii hada albaab dhammaan dhammaan waa- waa mufrad in kaana mufradayna hadday yihiin laba mufrad naxو ya zaydu wey ya rajulu ya xarfu nidaaءi zaydu munaada mabniyu calى dam fi maxali naصbi wya rajul ya xarfu nidaa rajul munaada mabniyu calى dam fi maxali naصbin ka hor waa mufraduna calam ka dambana waa nakiraة maqsuuda aw jamca taksiirin ahaaya jamcu taksiir naxو ya zuyudu wya rijaalu ya xarfu nidaa ya xarfu nidaa zuyudu munaada mabniyu calى dam fi maxali naصbi لأnnahu mufradun calam لأنه مفرد علم ويا رجال يا حرف نداء رجال منادى مبني على الضم في محل نصب لأنه نكرة مقصودة ومحل لو أرنيا مفرد على محل له يا زيود وبشمعه لأن مضافنا ماهن مضافنا مشي به إذا هو مفرد ولا مركب فهمتها مفرد بابك محل لوجه ولا فهمتها ما أنت بابك المركب لا تشوق هو مفرد يا زيود وإن كان جمعا جمع بها هذا لكن تعريفك مفرد مركب الغدة بقى بابك ma soo guda mufrad baa ku dabaqmaya lanna mudaafna maahan mudaafna mashi bihi ya rijaalun waa la mid marka tan dambana waa nakiro maqsuuda ka horan waa mufrad calama wey oo jamca muanahin jamc muanah ahaya jamcaasoo saaliman nabad galay naxو ya muslimaatu ya xarfu nidaa muslimaatu munaada mabniyu calى dam fi maali fi maxali naصbin waa jamc laakiin baabkan marka la joogo waa mufrad baabkan marka la joogo waa mufrad maxaa yeeley mudaaf maahan shabiih bimudaafna maahan aw murakaba masjiyan ahaya murakab masji ah murakab masjiya ahaya naxو ya macdi karibu ya macdi karibu ya xarf nidaa macdi karibu munaada mabniyu calى dam macdi karib munaada mabniyu calى dam fi maxali naصbin لأnnahu mufradu لأnnahu mufradu calam waa nin magaciisu wey macdi karib baabkan marka la joogo waa mufrad laakiin marka la joogo baab اcalam macdi karibka muxuu noqonayaa mufrad mase غeyr mufrad marka baabulcalam la joogo غeyr mufrad buu noqonayaa لanna baabkaas maxaa mufrad loo yaqaana baabulcalam maa laysa murakaban saxa wey asaguna muxuu yahay macdi karib waa murakab saxa wey marka baabulcalam marka la joogo waa غeyr mufrad weeye baabkan marka la joogana waa mufrad taasuu noqonaya marka mabniyu calى dam fi maxali naصbi لأnnahu mufradu calam waayo mudaafna maahan shabiih bimudaafna maahan wayubnayaani calى اlأlifi alif baa lagu binaynayaa fi اtahniyati tasniyada dhexeeda naxو ya zaydaani wa ya rajulaan wayubnayaani waa la binaynaya mufradka calamka ahaa iyo nakiradii maqsuudada ahayd cala alifi alif baa lagu binaynaya fi tasniya tasniyada dhexdeeda markay dhacaan ayaa markaas si loogu binaynaya alif naxو ya zaydaan wa ya rajulaan ya xarfu nidaa zaydaani munaada mabniyu calى alif fi maxali naصbin لأnnahu mufradu calam wa ya rajula ya xarfu nidaa rajulaani munaada mabniyu calى alif في محل نصب لأنه نكرة مقصودة وعلى الواو وهو لغو بنينيا في الجمع يعني جمع دحد السنة وحا لغو بنينيا وهو لغو بنينيا نحو يا زيدون ده يا زيدون يا زيدون يا حرف نداء يا حرف نداء زيدون منادى زيدون منادى مبني على الواو في محل نصب لأنه مفرد علم زيدون وجمع dana baabka marka la joogo wuxuu noqonayaa mufradun calam buu noqonaya waayo mudaafna maahan mudaafna ma shabihin marka sheekh wuxuu inoo tilmaamaya raximah ullah labadaa hore mufradka calamka iyo nakirada maqsuudada inay mabni yihiin inay yihiin mabni waxaa lagu binaynayaa wixii markaa lagu rafcin jiray markii la joogo baabu alcraab ayaa markaasi lagu binaynayaa maxaalu nasbayna markaa yaalaan marka ama mufrad ha noqdaan ama musana ha noqdaan ama jamc ha noqdaan jamca taksiir ha noqdo muanas saalim ha noqdo mudakr saalim ha noqdo musana ha noqdaan dhammaan wixii lagu rafcin jiray ayaa lagu binaynayaa maxalka yaalaana waa maxal nasbo weeyaan marka waa iska waadix wey wاhalaaثaة اbaaqiyatu saddexda soo hartay mansuubaة waa la nasbiyey laa gayru jaaئiza gayr banaan ma jiro wa hiya saddexdaasi annakiraةu غayr اmaqsuuda annakiraةu nakiro wey nakiradii hayr اmaqsuudati aan loo qasdin ka qowl acmaa waa kii indhaha lahaa hadalka u yihi oo kale yaa rajula khud biyadii yaa rajula ninow khud qabo biyadii gacanta i qabo wاlmudaafu mudaafkii wey naxwi yaa cabdالlaahi oo kale wey yaa cabdالlah wاlmushabahu bimudaaf wey mudaafkii lagu shabahay naxwi yaa xasana wajhu wayaa طaalican jabalan wayaa raximan bاlcibaad waqad taqadama waxaa ku soo hormaray fii baabi la baabu la waxaa ku soo hormaray allatii laadaasoo linafyi اljinsi u sugnaatay jinsi anfintiisa waxaa ku soo hormaray bayaanu اlmushabahi biاlmudaaf cadayn la cadaynayo mushabah mudaafkii lagu shabahay warkiisa horaan usoo aragnay tacriifkiisu sheekhu inoo soo sheegay wa bayaanu lmuraadi bilmufradi mufrad waxaa looga jeedana fii hada albaabi baabkan waxaa looga jeedo iyo baabu laa mufrad waxaa looga jeedo baabu laa ayaan kusoo aragnay halkan sheekh wuxuu inoo tilmaamaya raximah ullah markuu inoo tilmaamay ismiga loo nadeeyo inuu yahay shan laba ka mida uu inoo sheegay inay mebni yihiin halkan wuxuu kaga waramayaa laba haddii mebni ay yihiin saddexda kale maxay noqonayaan saddexda kale waa mansuub saddexdaas wa- waxay noqonayaan waa nakiradii hayru maqsuudad ahayd iyo mudaafkii iyo shabiihun bilmudaafkii saddexdaas waa la nasbinayaa mebni ma noqonayaan waa mucrab waana mansuub weeyaan mithaalu sheekhuna siiyey annakira hayr maqsuuda waa sida ninka acmaha qowl acmaa wuxuu leeyahay lianna alacmaa laa yaqsudu shaksan bicaynihi ninka indhaha laa qof gaar u ujeeda ma jiro qof indhaha dibadda taagan oo la yaa rajula khud biyadii cid gaar ahaaneed markaasi u ujeedo ma jirto marka litawdiixun baa loo jeedaa marka acmaa lagu qeydaye yani waxaa weeyaan cid kastoo waxaa weeyaan cid u u dhawaaqaysa ciddaasna aysan mucayan ahayn waa nakiratun hayru maqsuuda ismi nakiro kaste oo markaa maqsuud aan ahayn wuu la mid noqonaya marka yaa rajula khud biyadi yaa xarf nidaa yaa xarf nidaa rajula munaada mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahiratu calى aakhirihi liannahu nakiratu hayru maqsuuda yaa rajula waxay ka dhiganta adoo yihi adcuu rajula oo rajulkaasi asaalata mafcuulu bihi wey adcuu baa markaas ku camal falaysa yaadanna waxay naaib ka tahay adcuu bay naaib ka tahay khud biyadii waa jumlo markaasi kale waa khud waa ficil amar faacilku waa damiir anta biyadii jaari majruur weeyaan wuxuu ku tacaluqaya khud yad mudaaf yadi mudaaf waliya almutakalim mudaaf ilayhi almudaafku mithaalkiis wuxuu noqonayaa yaa cabdallaahi marka yaa cabdallah yaa xarfu nidaa cabda munaada munaada mudaafun mansuubun wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu calaa aakhirihi cabda mudaaf allahina mudaaf ilayh almushabah bilmudaafna wuxuu inoogu miaaliyey yaa xasana wajhuhu wa yaa taalican jabalan wa yaa raxima bilcibaad yacni waa ismigii shabiih bilmudaafkii horaan usoo aragnay waa ismiga la raaciyo ismi macanihiisa dhammaystiraya ismiga ha noqdo mid rafcisan ha noqdo mid nasbisan ha noqdo mid markaa jaran isagoo la raaciyey mid rafcisan waa sida yaa xasanan wajhuhu wey xasan waa sifa mushabiha ah wajhuna waa faacilkeedii wey wajhuna waa faacilkeedi wajh mudaaf huna mudaaf ilayh yaa xasanan wajhuhu waa faacilkii marka yaa xasanan yaa xarf nidaa xasanan munaadaa shabiihu bilmudaaf mansuubun wacalaamatu nasbihi fatxatu daahiratu calaa aakhirihi wejhuna wuxuu noqonaya faacilkiisi maadaama xasanku si- sifa mushabiha uu yahay wayaa طaalican jabalan yaa xarf nidaa طaalican munaada shabiihu bimudaaf mansuubun wacalaamatu nasbihi fatxatu daahiratu calaa aakhirihi faacilku waa damiiru طaalican huwa ism faacil weeye jabalan mafcuul buu ka dhiganaya wayaa raxima bاlcibaad yaa xarf nidaa raxiima munaada raxiima munaada shabiihu bimudaaf mansuubun wacalaamatu nasbihi fatxatu daahiratu calaa aakhirihi bilcibaadi bialba wa xarfu jar cibaad majruurun bilba waljaaru walmajruuru mutacalaqu biraxiib kii unaxariis addoommada u naxariisanayey marka bilcibaadi waxay ku tacaluqaysaa raxiim ayaa markaa lagu tacalujinaya wuxuu sheekhu raximah llah wahalaaثatu albaaqiyatu saddexda soo hartay mansuubatun waa la nasbiye laa hayru jaa'izan hayr ma banaana wa hiya ayaduna annakiratu hayru maqsuuda waa nakiro aan loo qasdin ka qowl acmaa waa kii indhaha la'aa hadalkiisi oo kale uu yidhi yaa rajula ninow ku doon ha ahaado khud biyadii gacantayda qabo yaa khaafilan kii halmaansanaa dikriga ilaahay yaa khaafilan tanabah baraarug soo jeedso yaa rajulan buu sheekhu haddana yidhi yaa rajulan laba haddi laga dhigo waa la mid yaa rajulayni yaa rajulayni khudaa biyadii waa la mid yaa rajulayni khudaa biyadii yaa muslimiina khuduu biyadii waa la mid marka waa markuu laba u qasdayo wey ama jamac u qasdayo ama mufrad u qasdayo waa isku mid intuba wuxuu noqonayaa nakiratun hayru maqsuuda ciddaa loo qasdaya mufrad qof ha noqdo ama ha ka bataan laba ha noqdaan ama jamac ha noqdaan kay doonaanba ha noqdaan waa marka ciddaasi aysan ahayn cid markaa si gaar ayaga loogu qastayo ayib wuxuu sheekhu raximahullah wlmudaafu mudaaf weeye naxwu yaa yaa cabdallahi wlmushabahu bilmudaaf weye mudaafkii lagu shabahay naxwu yaa xasanan wajhuhu wayaa taalican jabalan wayaa raxiima bilcibaadi yaa xasanan wajhuhu waxaan u yeerayaa kii wejigiisa u wanaagsanaa wayaa taalican jabalan kii buurta korayaan u yeerayaa wayaa raxiima bilcibaadi kii addoommada u naxariisanayey ayaan u dhawaaqay u yeeray hasu macnuu noqonaya waqad taqadama waxaa ku soo hormaray fii baabi laa laa baabkeeda waxaa ku soo hormaray alatii laadaasu linafyi ljinsi u sugnaatay bayaanu lmushabahi bilmudaaf caddayn la caddaynayo almushabah bilmudaaf iyo wa bayaanu lmuraadi bilmufrad mufrad ujeeddada laga leeyay mufrad maxaa loo jeedaa caddayntiisana way soo hormartay fii hada albaabi baabkan waxaa looga jeeda mufrad iyo baabu laa labaduba waxaan ku soo aragnay baabu laa wallahu aclam